bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii shan iyo soddonaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa dersigii saddexaad ee taariikhdii saxaabiga abudarin alkhifaari sabxadda boqol iyo lix iyo afartan walamaa markii laxiqa alrasuulu lkariimu rasuulkii karaamada badnaa sala allahu calayhi wasalama markii birafiiqi l aclaa rafiiqa sare oo allah subxaana wa tacaala uu u tegay yacni markuu geeriyooday lam yutiq ma lam yutiq ma awoodin abudarrin ninka abudar layidhaha sabran inuu u adkaysto uu ku sabro cala aliqaamati inuu deganaado fi lmadiinati almunawara madiinati almunawara inuu deganaado u adkaysan waaye bacda an khalat markii magaalada madiina ay weyday min sayidihaa sayidkeedii oo wa aqfarat ay noqotay mid qorfo ah qofr qorfada waxaa la yidhaahdaa meel aan roobna ka da-aynin waxna ku noolayn saas marka mar hadday nabigeedii weyday nabigii iyo waxyigii uusan ku soo degaynin waxay noqotay meel qorfo oo abaar ah ayay noqotay saasuu ka wada bacda an khalad markii khaali ay ka noqotay ee weyday oo ay ka madhatay min sayidihaa sayidkeedii oo wa aqfarat ay abaarowday qorfo ay noqotay min hadyi majaalisihi fadhiyadii isaga rasuulka lala fadhiisanayay hanuunkii ka soo baxayay hanuunkiina la waayay meeshii oo qorfada ay noqotay faraxala wuxuu u guuray ilaa baadiyati shaami geyga shaam layidhaha miigiisa ayuu u guuray wa aqaama fiiha halkaas ayuu deganaa muddata khilaafati asidiiqi waalfaaruuq muddadii sayidinaa abubakar iyo sayidinaa cumar ay muslimiinta xukumayeen muddadaasoo dhan oo saddex iyo toban sano ku dhoweyd baadiyaha shaam ayuu iska jiray radia allahu tacaala canhuma iyo wa canhu isagaba wa fii khilaafati cuhmaana waqtigii sayidina cuhmaan nasala fii dimashq magaalada dimashq ayuu yimid fa ra-aa wuxuu arkay min iqbaali lmuslimiina muslimiintii oo ku jeestay uun cala dunyaa adduunyo iyo wainqimaasihim tiimbashadooda ay muslimiintii tiimbadeen fi tarafi inay ku raaxaystaan adduunyadii nicmadii ilaahay uu siiyey marka wuxuu arkay fa ra-aa wuxuu arkay min iqbaali lmuslimiina muslimiinta jeesashada ay ku jeesteen cala dunyaa adduunyo iyo wainqimaasihim tiimbashada ay tiimbadeen fi tarafi inay raaxaystaan maa waxbuu arkay waxaasoo adhalahu ka yaabiyey oo ama kaag ku riday duhuulka waxaa la yidhaaha waxaa intay kaa yaabiyaan aada afkala qaad aada waxbaba kala garan weydo duhuulka waxaa weeyaan mar waxaa ku soo maraysa waa marxalad aadan waxba kala fahamsanayn oodan waxba garanayn oo caqligaaqigii tegay yani wuu u qaadan waayey arrintaasu u qaadan waayey markaasaa waxay ku noqotay afkala qaad bay ku noqotay saasaan idhahnaa maa adhalahu wax ama kaa ku riday ama afkala qaad ku riday oo wadafacahu ku riixay ila stinkaari daalika arrintaa ayada ah inuu ka hor yimaado uu diido arrintaa ayadaa inuu diido uu ka hor yimaado marka waxaa isku dhacay isagiiyo dadkiibaa isku dhacay fastadcaahu cuhmaanu sayidina cuhmaan ibnu cafaan yaa ila lmadiinati magaalada madiine ayuu ugu yeedhay faqadima ilayha magaalada madiine ayuu tegay laakinahu hasaatee maa labitha madiinadiiba in yareerma sii joogin andaaqa inuu haddana cidhiidhyamay uu adkaysan waayey biraqbati nnaasi dadka rabitaankooda markuu arkay fidunyaa adduunyadu siday dadka dadkii asxaabtii uu yaqiinay siday adduunyo u rabaan iyo siday adduunyo u macaansanayaan iyo siday u raaxaysanayaan iyo barwaaqada iyo xoolaha meesha taalla markuu arkay arrintaa isaga uu adkaysan waayey waxaa kale wadaaqa annaasu dadkiina way u adkaysan waayeenoo cidhiidhi dadkiina cidhiidhi bay yay galeen cidhiidhi ayay galeen bishiddatihi adkaantiisi calayhim dadka uu ku ad adag yahay uu si adag oo qallafsan ula hadlayo iyo wa tandiidihi eedeyntiisa uu dadka eedeynayo bihim adduunye jacaylka iyo xoolahan ay urursanayaan uu ku eedeynayo wuxuu dhihi jiray oo halhaysu ahaan jiray bashir ilkaanisiina binnaar kuwa xoolaha urursanaya naar ugu bishaaree bashir ilkaanisiina binnaar fa amarahu cuhmaanu marka waa lala doodi jiray oo waxaa la dhihi jiray war kaanis ma nihin kaanis waxaa la yidhaahdaa ruuxii sakada bixin waayey islaamku faqri uunma dadka lama rabo waa aragti isagu zaahid buu ahaa fa amarahu cuhmaanu cuhmaan baa wuxuu amray bilintiqaali inuu u guuro ila rabada meel rabada la yidhaah wahiya rabada qaryatun tuulo weeye saqiiratun oo yar oo min qura almadiinati magaalada madiina tuulooyinka raacsan ka mid a faraxala ilayha iyadii ayuu u guuray wa aqaama fiiha halkaas ayuu degay baciidan can innaasi isagoo dadka ka fogoon dadkiiba inays arkaynin zaahidan isaga oo nacay bimaa fii aydiihim dadku waxay haystaan oo min caradi dunyaa adduunyada birhbirhkeeda ah mustamsikan isagoo ah mid ku dhegan bimaa wixii kaana uu ahaa caleyhi korkiisa alrasuulu rasuulku iyo wa saaxibaahu iyo labadiisii saaxib oo abuubakar iyo cumar oo min iithaari albaaqiyati tahadhaysa ee baaqiga noqonaysa ee aakhiro ah ay ka doorteen calal faaniyati middan tegaysa oo xoolo iyo waxba toona aan la tabceenin dakhala waxaa u soo galay calayhi abudarrin rajulu nin baa u soo galay daata maratin mar fa jacala wuxuu bilaabay ninkaasi yuqallibu inuu ku gedgediyo uu ku rogrogo atarfa indhihiisa ama araggiisa fii beytihi abudar gurigiisa ayuu saa u fiirfiiriyay bal waxa yaalla falam yajid kama helin kumana arkin fiihi guriga mataacan wax qalab ah oo yaallaba inkastaba ha la ekaadeene fa qaala wuxuu uhi yaa abaadar ayna mataacukum away alaabtiini fa qaala wuxuu idhi lanaa waxaanu leenahay oo noo sugnaaday beytun guri hunaaka halkaas halkaas aan guri ku leenahay wuxuu ujeedaa aakhire ayuu ujeedaa gurigaasoo nursulu ilayhi aanu u dirno saalixa mataacinaa alaabtayada fiicfiican oo dhan guriga xaggaas noogu yaalla ayaan u diranaa buuhi fa fahima arajulu ninkii wuxuu gartay muraadahu ujeeddadiisa wa qaala lahu wuxuu ku yidhi ninkii walaakin hase atee laabudda waxaa iyaduna lagama maarmaana laka adiga min mataacin haddana inaad wax alaaba leedahay maa dumta inta aad joogto fii haadihi daar inta aad adduunyada weli joogto yacni addunyaa waxuun inaad leedahay fa ajaaba wuxuu ugu jawaabay walaakin hase ahatee saaxib almansil guriga ninka iskale aad leedahay alaab dhigo laa yatrukunaa fiihi inaan ku sii noolaano nooma ogola ninka guriga iska leh saaxib nin yaana dhihine guriga saaxibkiisa guriga maaligiisu guriga iskale allah ayuu ka wadaa subxaana wa tacaala guri adduunya haddaan sharaxno kusii noolaan mayno maxaa jira geeri baa naga dambay saasuu ka wadaa wa bacatha ilayhi waxaa usoo diray wa bacatha ilayhi abudarrin waxaa u soo diray amiiru shaami shaam amiirkeedii oo mucaawiyat ibnu abi sufyaan ahaa yaa wuxuu usoo diray bihalaati mi-ati diinaarin saddex boqol oo diinaar oo dahab ayuu usoo diray wa qaala wuxuu yidhi istacin u kaalmayso bihaa lacagtan calaa qadaa'i xaajatika baahidaada baahidaada daboolitaankeeda u kaalmayso fa radda abudar wuu celiyahaa lacagtii ilayhi amiirkiibuu u celiya wa qaala wuxuu yidhi amaa wajada miyuusan helin oo miyuu waayey amiirulmumin amiiru shaam shaam amiirkeedu cabdan lilaahi addoon ilaahay oo ahwana calayhi minii maaragtay oo aniga iga daliilsan qof aniga iga dullisan miyuu waayey buuhi qof aniga iga dullisan miyuu waayey ma anaa dadkii oo dhan ugu daliil noqday buu yihi ruuxa ugu dullisan maaniga oo xoolo la siinayo oo la rabaa in aakhiradiisa la fasaadiyo saasuu hadda ka wada ma ruuxa ugu dullisan baan ahay buuhi oo maaragtay la rabo in aakhiradiisa la fasaadiyo oo xoolo la siiyo yacni innagana ruuxii xoolo ku siiya waxaa weeyaan waa ruuxa dadka ugu jeceshahay isaguna wuxuu leeyahay ma ruux iga dullisan buu waayey ahwana calayhi ay adalla cindahu minii adalla ka dullisan cindahu isaga agtiisa minii aniga ma ruuxa agtiisa ugu dullisan baan ahay buu yihi aniga amaa wajada miyuusan helin amiiru shaami cabdan addoono lilaahi alla uu leeyahay kaasoo ahwana calayhi kala fudud minii aniga miyuu iga waa miyuu ka waayey buu yihi ma ruuxa ugu fudud ee ugu micno daran agtiisa ayaanahay markuu xoolaha isiinayo marka waa mandiq ka duwan kan hadda inagu aynu naqaano oo ruux xoolo ku siiyo un aada jeceshahay wa fi sanati athaaniya sanadii labaad wathalaathiina sanadkii saddexiyo labiyo soddonaad wa fi sanati athaaniyati wathalaathiin sanadkii labiyo soddonaad lilhijrati hijrada nabiga ista'harat waxaa la gaar noqotay oo dooratay waxaa dooratay oo yadul manuuni gacantii geerida yaa bilcaabidi ninkii caabidka ahaa alzaahidi ee adduunyo ka zaahiday alladii kaasoo qaala fiihi ay fii shanihi rasuulku uu arasuulu rasuulku ibnu caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi ayay qaadatay rasuulku marka muxuu yidhi maa aqalat ilkhabraa'u boodhley waa dhulka ah al ard ma aysan xambaarin boodhley oo dhulka ah walaa adallat alkhadraa'u tii cagaarayd oo cirka ama samada ahaydna ma aysan hoosinin oo ama ma aysan hadhaynin min rajulin nin ninkaasoo asdaqa kan run sheegid badan min abi darrin abu dar radia allahu tacaala canhu wa ardaah abu darna halkaas ayay taariikhdiisii ku dhammaatay haddana waxaan ka hadlaynaa cabdullaahi ibnu maktuum saxaabiga la yidhaah isagana wuxuu ka mid yahay asxaabta aada loo yaqaano ayuu ka mid yahay cabdullaahi ibnu maktuum maxay dhaheen mufasiriinta ayaa hadalka yidhi waxay dhaheen rajulu nin acmaa oo indhala oo anzala allaahu alla uu soo dejiyey fii shanihi isaga arrintiisa isaga isaga daraaddii sita casharata aaya lix iyo toban aayadood aayaadkaasoo tuli tuliyad la aqriyey wase tadallu ahaan doonta tutlaa in la aqriyo maa karra intay soo rogaal celiyaan aljadiidaani labadii cusbaa habeenka iyo maalinta laga wada intay habeen iyo maalinba ay jiraan yani waa intay adduunyadu jirtaba qur-aanka ilaahay waa la aqrinaya intaa qur-aanka ilaahay la aqrinayana lix iyo tobanka aayadood ee cabdullaahi ibni maktuum kusoo degay waa la aqrinayaa waa lix iyo tobanka aayadeeda ugu horeeya suurati cabasa man waa kuma haadaa kani waa kuma alladii kaasoo cuutiba la canaantay fiihi ay fii shanihi isaga daraaddii annabiyu lkariim nabigii karaamada badnaa radia allahu sala allahu calayhi wasalam loo canaantay waa kuma min fowqi sabci samaawaatin toddobada samo korkooda laga soo canaantay aqsaa citaabin canaan tii ugu qallafsanayd wa awjacahu tii ugu xanuunka badnayd man waa kuma haadaa kan alladii kaasoo nasala uu soo degay bisha'nihi isaga umuurtiisa jibriilu nabi jibriil malakul jibriil uu soo degay alamiinu calaa qalbi nabiyi nabiga qalbigiisa uu kusoo degay alkariimi ee karamada badan biwaxyin waxyi uu kala soo degan oo min cindi illaahi alla agtiisa ah qur-aan baa soo degay qur-aankana kolley mar walba jibriil unbaa keenayay innahu ninkaasi cabdullaahi ibnu maktuum weeye muadinu rasuuli rasuulka muadinkiisii salawaatu ullaahi wasalaamuhu caleyh rasuulka wa cabdullaahi ibnu maktuum dhalashadiisa marka la eego makiyun waa nin reer maka ah qurashiyin oo qurayshna u dhashay tarbiduhu waxaa ku xidha birasuuli rasuulkana waxaa ku xidha calayhi salaatu wasalaam raximun qaraabo qaraabo ayay ahayn xaggay qaraabo ka ahayn faqad kaana wuxuu ahaa cabdulaahi ibnu maktuum ibnu khaali ummi lmu'miniina khadiijat ibnu khuwaylid radi allahu tacaala canha oo ridwaan ullaahi tacaala caleyh khadiija oo umu lmu'miniina abtigeed yaa dhalay khadiijo abtigeed baa dhalay halkaasay rasuulka qaraabo ka ahayn amaa abuuhu aabihii fa qays ibnu zaa'id baa la dhihi jiray qays ibnu zaa'id marka cabdulaahi ibnu zaa'id cabdulaahi ibnu qays ibnu zaa'id saasuu ha laakiin cabdulaahi ibnu maktuum ayuu caan ku noqday wa amaa umuhu hooyadii fa caatikatu binti cabdilaahi baa la dhihi jiray waqad duciyat waxaa loogu b waxaa loogu yeedhay isaga biummi maktuum yaa loogu yeedhay cabdulaahi hooyadii baa ummu maktuum la dhihi jiray ummi maktuum isagana ibni ummi maktuum ummu maktuum hooyadii baa la yidhi mogtahay waqad duciyat hooyadii waxaa loogu yeedhay oo catika ahayd biummi maktuum liannaha iyadu waladatu way dhashay cabdulaahi ayay dhashay acmaa isagoo dhan isagoo indhala maktuuman oo indhihiisuna ay daboolan yihiin ayay dhashayba waxna arkaynin indhuhuna daboolan yihiin marka saasaa cabdulaahi ibni ummi maktuum loogu bixiyey hooyadabaa um ummi maktuum la dhihi jiray shahida wuu xaadiray cabdulaahi ibnu maktuum matlaca nuuri nuurkii markii uu soo baxay fii makata magaalada markuu nuurkii kasoo ifbaxay yuu noolaa uu goobjoog ahaa yani waa markii rasuulka loo soo waxyooday wey nuurka waa nuurkii islaamka fa sharaxa allaahu alla ayaa wuxuu u waasiciyey sadrahu xabadkiisa liliimaani iimaankii wa kaana wuxuu ahaa min asaabiqiina kuwii u badiyey ilal islaami islaamka dadkii u badiyey ee mar hore islaamay ayuu ka mid ahaa caasha wuu noolaa ibnu ummi maktuum wuxuu noolaa mixnata almuslimiina muslimiinta dhibaatadii ku dhacday fii makata maka dhexdeeda ama maka gudaheeda dhibaatadii muslimiinta kula dhacday iyo dhibkii lasoo mariyey iyo wixii rafaad la soo mariyey waxaasoo dhan ayuuyuu lan soo noolaa isna bikulli maa shay dhammaantii ayuu kula soo noolaa shaygaasoo xafalad ay buuxsantay maka ama mixnadu bihi isagaba oo min tadxiyatin nafhurid ah kullamaa xafalad wixii ay ku buuxsantay bihi isagaba oo min tadxiyatin nafhurid ah wa habaatin sugnaan ah dhibaatadii ay naftooda hureen iyo wa habaatin sugnaansho oo ay xaqii ku sugnaadeen wa sumuudin iyo quturitaan ay qutureen oo aynan xaqii ka cararin iyo wa fidaa-in iyo iyaga oo diintooda naftooda ku huray naftihurnimo naftihurnimo waaye fiduhuna waa erayo isku dhadhow u wa caana wuxuu kusoo silcay oo kusoo rafaaday min adaa qurayshin quraysh dhibkeeda maa wax ayuu isna kusoo rafaaday oo kusoo silcay waxaasoo caanaahu asxaabuhu isaga saaxiibadi oo muslimiinta ahaa waxa ay dhibkii ay soo mareen ayuu isna soo maray unbaa laga wadaa wacaana wuu soo dhibtooday min adaa qurayshin quraysh dhibkeedii maa wax ayuu kusoo dhibtooday caanaahu ay kusoo dhibtoodeen asxaabuhu asxaabtiis wa balaa wuxuu soo dhadhamiyey min badshihim hagardaamadoodii wa qaswatihim iyo qallafsanaantoodii maa balowhu wixii muslimiinta kale ama saaxiibadii ay soo dhadhamiyeen ayuu isna soo dhadhamiyey famaa laanat ma jilcin lahu isaga qanaatun qaanso qaanso uu leeyahay ma jilcin marka hadda qaansa meeshan lagama wade eh waa eray carabtu ay tidhaahdo un eray carabtu ay tidhaahdo oo micnaheedu uu yahay qofkaasi ma daciifin ma daciifin mana labalabaynin saas maa dacufa walaa tazaczaca mana daciifin mana labalabaynin maa laanat lahu qanaa saasaa laga wada maa laanat ma aynan laabanin oo ma jilcin lahu isaga qanaatun qaansa uu leeyahay saas uma laabmin oo ma jilcin waxa weeyaan arrintii halkii ayuu taagan yahay waxba iskama bedelin ma daciifin mana labalabaynin walaa fatarat ma dakaamin lahu isaga xamaasatu niyo walaa dacufa ma wiiqmin oo ma tabar yaraanin lahu isaga iimaanun iimaan wa inamaa wax kale ma ahane zaadahu dhibaatadii ay gaaladu u geysanayeen waxay u kordhiyeen daalika arrintaasi waxay u kordhisay uun istimsaakan ku dheganaansho bidiin illaahi diinta ilaahay ay ku dhegan yihiin wa tacalluqan ku kogitaan ay ku kogeen bikitaabillaahi kitaabka ilaahay ay ku kogeen wa tafaquhan barasho iyo faham ay fahmeen bisharcillaahi sharciga ilaahay iyo wa iqbaalan ujeedsato cala rasuuli rasuulka xaggiisa inay u jeesteen salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waqad balaqa waxaa gaadhay min iqbaalihi isaga go-itaanka uu go-ay iyo ujeedsiga uu u jeesanaya cala rasuuli rasuulka sala allahu calayhi wasalama iyo wa xirsihi dadaalkii uu ku dadaalayay calaa xifdi alqur'aani alcadiim qur-aanka weyn inuu xifdiyo uu dusha ka qaybo wuxuu ka gaadhay annahu isagu kaana wuxuu ahaa cabdullaahi laa yatruku mid aan daynin fursatan fursad ama haad hadduu arko ilaa hadduu arko iqhtinamaha wuu ka faa-iideysan jiray walaa saanixatan haad ama furso waa isla miduune ilaa hadduu arko ibtadaraha wuu boobi jiray fursadda wuu boobi jiray wuu u ordi jiray wuu u ordi jiray orod ayuu ku qaadan jiray wuu boobi jiray bal kaana wuxuu ahaa ilxaaxuhu ku celcelintiisa calaa daalika arrintaas uu ku celcelinayo yuqriihi mid uu gaadhsiiyo markaan iqrihi waatada yuqriihi mid uu gaadhsiiyo axyaanan mararka qaarkood bi-an yaahuda inuu qaato nasiibahu waqtigiisa min arasuuli rasuulka waqtigiisa inuu ka qaato iyo wa nasiiba kayrihi iyo dad isagaan ahayn waqtigi waqtigoodina inuu qaato dad kale xataa fursad uusan siinina isagu dadka kale xataa fursadooda uu qaato ayay arrintaasi ku keeni jirtay bal kaana wuxuu ah ilxaahuhu ku celcelintiisa ama ku adkaysigiisa uu ku adkaysanayo iyo dadaalka uu ku dadaalayo calaa daalika arrintaa ayada inuu qur-aanka xifdiyo uu nabiga qur-aan ka barto yuqriihi arrin ay geys gaadhsiiso ama ay u geyso ama ay hunguri geliso iqraa saasaa la yidhaah axyaanan mararka qaarkood bi-an yaahuda inuu qaato nasiibahu xadigiisa ama nasiibkiisa ama sadkiisa ama waqtigiisa inuu ka qaato min arasuuli iyo wa nasiiba kayrihi iyo dad kale xataa waqtigooda uu ka qaato arrin baa marka dhacday arrinta dhacdayna waatan waqad kaana wuxuu ahaa arasuulu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu ahaa fii haadihi alfatrati waqtigaa isaga ah ee maka la joogay kathiira tasadii mid dhagaysta lisaadaati qurayshin quraysh madaxdooda ayuu maaragtay raadin jiray shadiid al xirsi dadaalkiisana uu daran yahay calaa islaamihim inay islaamaan nimanka waaweyn ee qureysheed ayuu waqti badan rasuulku gelin jiray rajena wuxuu ka qabaa inay islaamaan maxaa jira hadday iyagu islaamaan dadkao dhanna way islaamayaan colaad dambo iyo cadaawad dambo islaam loo hayana ma jirin ma jir ma jirteen faltaqaa wuxuu rasuulku la kulmay daata yowmin maalin maalmaha ka mid ah odayaashii qureysheed marka qaar baa la tiriyay intana hadday rabaan way ka badnaayeen odayaasha qureysheed marka la tirina kuwana ugu horeeya bucit- bicutbata ibni rabiica iyo wa akhiihi shaybata ibni rabiica wa camr ibni hishaam almukana biabi jahl wa umay ibnu khalaf waalwaliid ibni mugiira waliid ibni mugiirihii ahaa waalidi sayf illaahi khaalid khaalid ibn waliid aabihi marka haddii laga reebo umay ibnu ee ninka la yidhaahdo alwaliid ibnu qiira inta kale oo dhan beder ayaa lagu dilay waliid ibnu qiira ka hor buu isagu iska dhintay iska baktiyey watafiqa wuxuu bilaabay rasuulku ama gudagalay yufaawiduhum inuu la hadlo inuu la hadlo hadda la xaajoodo maaha tani mufaawidada xaajood baa la yidhaha laakiin markan wax laga xaajoonayaa ma jiro oo rasuulku nina lama xaajoonayn markay waxaa jira xaajoodku waxa weeye waxna waad bixin waxna waad ka tegi waxna waad qaadan marka diinta islaamkuna mufaawida ma taqaano waxaa jira hadda waxaad ka tanaasusha ma jirto mabaadi aan laga tanaasuleynin oo oo rabbaani oo xagga rabbi ka timid weeye maadaa adigu ka tegi karaya maadaa xaq u leh watafiqa wuxuu bilaabay yufaawiduhum inuu nimankii la hadlo un wey oo wayunaajiihim uu la faqo oo wayucridu calayhim uu u soo jeediyo alislaama islaamka wa huwa isagoo rasuulku yadmacu rajaynaya fii an yastajiibuu lahu inay ka yeelaan islaamka ow amase yakufu inay ka waantoomaan oo ay kala hadhaan adaahum dhibkooda dhibka ay ku hayaan can asxaabihi rasuulka asxaabtiisa dhibka ay ku hayaan inay ka daayaan marka howl weyn oo sidaasa isagoo rasuulku ku jira wa fiimaa waqti huwa rasuulku sala allahu calayhi wasalam kadalika sidaa uu yahay nimanka odayaasha la hadlayo aqbala calayhi rasuulka waxaa soo aaday cabdullaahi ibnu imma maktuum ayaa soo aaday oo kusoo baxay yastaqri'uhu isaga oo leh ii aqri ee yatlubu minhu lqiraa'ata isagoo ka dalbanaya inuu u aqriyo rasuulku aayatan aayadoo min kitaab illaahi kitaabka ilaahay ka mid a oo yaquulu dhahaya yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow callimnii ibar mimaa callamaka allaahu wuxuu alla adiga ku baray wax iga bar isagoo leh fa acrada waxaa ka jeestay alrasuulu lkariimu rasuulkii karaamada iyo sharafta badnaa yaa canhu cabdullaahi ibnu maktuum ka jeestay wa cabasa wuu weji tubay fii wejhihi ninkan hortiisana weji tubay arrintii uu ka xumaaday maxaa jira nimankan ayuu la hadlayay wa tawallaa wuuna ka jeestay oo wuxuu u jeestay naxwa ulaa'ika nafari xaggii kooxdan ayuu u jeestay kooxdan oo min qurayshin quraysh ka mid a raggii aan soo sheegnay iyo kuwo kale xaggooda ayuu u jeestay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa aqbala calayhim iyaga ayuu qaabilay amalan isaga oo rajaynaya fii an yuslimuu inay islaamaan oo fa yakuuna uu ahaada fii islaamihim islaamitaankooda ama islaam islaamidooda cizun cizi uu ahaado lidiin illaahi diinta ilaahay la cisaynayo iyo wa ta'yiidan taageerid iyo xoojin lidacwati rasuulihi rasuulka ilaahay dacwadiisa ama dacwada ilaahay xoojinteeda ay u ahaato hadday islaamaan wamaa inqadaa ma badhammaynin rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam xadiidahu hadalkii u hayay macahum nimankan quraysheed ma uusan dhammaynin wa faraqa ma ma dhammaynin min najwaahum hadalkii uu la hadlayay iyo faqii uu nimankii la faqayay ma uusan dhammaynin ow hama uu damcay an yanqaliba inuu ku laabto ilaa ahlihi gurigiisii xataa amsaka allaahu xataa intii amsaka allaahu alla uu ku qabtay calayhi rasuulka bacdan qeyb oo min basarihi araggiisa ah waxbuu arki waayay rasuulku sala allahu caleyhi wasalam micnihii wuxuu ka wadaa waxyigii baa kusoo degay markuu rasuulku waxyi uu kusoo degayo siirada markii aan kasoo hadlaynay baan waxaan aragnay waxyiga inta qaab uu ku yimaado qaabka ugu badnaa wuxuu aha rasuulka marka la qabto culays baa qaban jiray culays baa qaban jiray markaasaa caaisha waxay sheegaysaa ay warinaysaa maalinta qabow qabow uu yahay yaa rasuulka waxa weeyaan dhidid waaweyn ayaa ka iman jiray culayska waxyiga culayska waxyiga asxaabta qaarna waxay sheegeen haddii rasuulku lugtiisu saasoo kale ay noota culays bay noqonaysay rasuulka lugtiisu culays bay noqonaysay marka araggiisaa la qabtay iyo waxaan uu sheegaya waxaan waxyigii baa kusoo degay rasuulka sala allahu caleyhi wasalam wamaa inqadaa maba uusan dhammaynin rasuulullaahi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi calayhi wasalaamuhu xadiidahu warkii macahum nimankii odayaashii qureysheed uu la hadlayay ma uusan dhammaynin uwa faraqa kama soo gacan banaanaanin oo ma dhammaynin min najwaahum faqi uu nimanka alla faqayay oo wahama uu damcay an yanqaliba ilaa ahlihi inuu gurigiisa ku laabto xataa amsaka allaahu alla uu ka qabto calayhi bacdan qeyb oo min basarihi araggiisa ka mid a yani waxygii baa kusoo degay oo wa axasa u dareemay ka anna shay-an isaga oo wax yakhfiqu fii ra'sihi madaxiisa uu tumayo wax madaxiisa garaacaya waa waxyigii waaye madaxiisa in la garaacayo uma markaa kadib anzala alla wuxuu kusoo dejiyey caleyhi rasuulka qowlahu tacaala cabasa watawallaa waa lix iyo toban aayadood cabasa watawallaa an jaahu lacmaa wamaa yudriika lacalahu yazakaa ow yadakaru fatanfachu dikraa ama man istaqnaa faanta lahu tasadaa wamaa calayka anlaa yazakaa waama man jaaaka yascaa wahuwa yakhshaa faanta canhu talahaa kalaa inaha tadkira faman shaaa dakara fii suxufi mukarama marfuucati mutahara biaydi safara kiraamin barara intaasoo aayadood ayaa soo degatay haddii aan fasirno waxaa la yidhi cabasa rasuulku weji tubay markuu ninkii cabdulaahi ah u yimid watawallaa wuuna ka jeestay muxuu saa u yeelay anjaa-u lacmaa kii indhaha laha inuu u yimid maxaa jira waan kasoo sheekaynay waan soo aragnay rasuulku nacaybsho uu ninka nacayo iyo liidid uu liidayo iyo xaqiraadu xaqirayo midna ma ahayn ee waxa weeyaan howl weyn oo dacwada islaamka ayuu ku mashquulsanaa oo islahaa dadkani ha soo islaameen marka waxaa la yidhi wamaa yudriika oo maxaa ku ogeysiiyey ayu shay-in waayo markaas markaas waa waa mastariya maadu wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey lacalahu in laga yaabo kan indhahali yazakaa inuu ismaydhayo uu dembiga iska maydhayo wixii dembiga inuu iska maydhay taskiyada waxaa weeyaan dembiga oo layska maydho oo iskaga maydhayo qur-aanka uu barto iyo cibaadada iyo khayrka uu iskaga maydhayo wixii dembi u galay ow amase yadakaru inuu waantoomayo waano qaadanayo oo mawcida oo fa tanfacahu dikraa waanadaas iyo wacdigaasi ay anfacayso amaa man istaqnaa qofkii inuu inuu inuu kaa maarmo isku yacni ismooday saas weeye istiqna maaha kii kaa maarmay maaha waxa ay maarmeen ma jiro iyo nin alla ka maarmi karaay ma jiro laakiin isaga ayaa wuxuu ismooday inuu isku filan yahay amaa qofkii amaa man istaqnaa qofkii mooday inuu isku filan yahay oo uusan diinta islaamka iyo xaqa iyo qur-aanka iyo dacwada midna u baahnayn ka ismooday ama saa istaawiyey fa anta adigu lahu isagii yaa tasaddaa dhegaysanaysaa kaana waad dhegaysane kanna waad ka jeedsanaysaa wamaa calayka oo adiga maxaa korkaaga ahaaday allaa yazakka kaas xaqa mooday inuu ka maarmo haddii uusan dembiga iska maydhin uusan islaamin adi maxaa korkaaga ah yacni inay dadku soo islaamaan muhimadaada ma aha in calayka ila albalaaq adiga gaadhsii bas muhimadaada maaha inay soo islaamaan wa amaa man jaa-aka kii yimid kii kuu yimid ee ku soo gaadhay yascaa isagoo degdegaya wa huwa yakhshaa isaga oo cabsanayo oo cabsi ilaahay ay wado fa anta adigu canhu xaggiisa yaa talahaa ka mashquushay marka waa la sawiray si fiican baa loo sawiray waxa meesha ka dhacay waxaa la yidhi kalaa saas yaan la yeelin mas intaa markii la yidhi waa laga jeestay qur-aankii baa loo jeestay iyo aayaadkii waxaa la yidhi innaha aayaadkani tadkiratun waano waayo sidooda idilba waa wax lagu waano qaata aayaadkani faman qofkii shaaca doona yaa dakarahu ku waano qaadanaya marka cabdullaahi ibn maktuumna waa ku waano qaatay abu jahl iyo ilmo shayb cutbat ibnu shaybi iyo kuwaasna way ku waana qaadan waayeen aayaadkii iyo sharaftooda ayaa lasii sheego waxaa la yidhi fii suxufin yay ku sugan yihiin xaashiyo mukaramatin oo la karaameeyey marfuucatin oo sare jira sare loo qaaday shanigooda uu sareeyo mutaharatin oo laga tahiray ruux daahira maahana ruux kale uusan taabanaynin ama malaa-ig markay looxul maxfuudka ku qoran yihiin ku sugan yihiin ama markay misxafka ku qoran yihiin ruux daahira oo maxaanku idhaahdaa xadath asqar iyo akbar labadaba ka daahira maahane biaydi safara ayay ku sugan yihiin malaa-ig wax qaada weeye safara jamcu safiir weeye safiir biaydi safara ama kuwa cadcadna waa la dhihi karaa malaa-ig cadcad ama malaa-ig wax qaada kiraamin oo sharaf badan bararatin oo amar qaata wallahu subxaanahu wa tacaala aclam